إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه وman تبcahm بإxsaan إlى yوم الdin أma bعd waxaan ku soo jirnay kitaabkii buluq اlmaraam min adilaة الأxkaam gaar ahaan kitaab اlxaj ayaan ku dhex jirnay baabkana baabu صifaةi اlxaj wa dukhuuli maka ayaan ku dhex jirnay baabka aakhirkiisaan ku jirnay xadiidka caaisha ayaan soo gaarnay radia allahu canha wa can caaishata radia allahu canha ana nabiya nabiga sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu ku yidhi lahaa caa-isha dawaafuki dawaafkaaga bilbeyti beytka aada dawaafto wa bayna safaa waalmarwati safa iyo marwo dhexdoodana aada dawaafto yakfiiki dawaafkaas wuxuu kuugu filan yahay lixajiki xajkaaga iyo wa cumratiki cumradaada rawaahu muslim ayaa wariyey xadiidkan muslim ayaa wariyey sidaasuu yidhi xaafidku markaa wuxuu yidhi cabdallah ibnu saalex alfawsaan laba lafdi ayaan muslimka ka helay uu yidhi lafdi wuxuu yahay yasacuki dawaafuki lixajiki wa cumratiki waa lafdi lafdina wuxuu yahay yujzi-u canki xaggaaga waxaa ka gudaya dawaafuki dawaafkaaga bisafa walmarwati aada dawaafto sacyiga waa lagu magacaabaa dawaaf sacyiga la ordo bayna safa walmarwa dawaafa lagu magacaabaa laftirkiisa marka sacyigaas bayna safa walmarwa aada oradaa wuxuu kaaga filan yahay can xajiki wa cumratiki marka riwaayadan dambe ayaa macnaha u dhow oo macnaha waxa weeyaan maqsuudka oo halkan loo dan leeyahay keenayda waxayna tahay macnaha halkan looga hadlayaa qofka xaajiga ee qaarinka ah oo xaj iyo cumro hal mar isla soo xirtay meeqa dawaafa laga rabaa meeqa sacyiyaa laga rabaa waxaa laga rabaa hal dawaaf iyo hal sacyi waxa waajibka ku ah waa hal dawaaf oo kacbada macnaha toddoba goor inuu dawaafo waa dawaafka rukniga oo dawaaful ifaadaha maalinka tobnaad uu dawaafayo wixii ka dambeeya iyo sacyi sacyigaas laba goor ayuu dhici karaa marka horuu yimaado hadduu dawaafulquduum sameeyo waa raaci karaa haddii uusan markaas raacsiina dawaaful ifaadaha dambe markuu sameeyo maalinka tobnaad ayuu ka dabamarina ilaa sacyigu bacda dawaafuu dhacaa marka xadiidkan wuxuu tusayaa dawaafka oo beytka la dawaafaa iyo oradka bayna safa walmarwati la ordaa qofka qaarinka ah xaj iyo cumro soo xirtay hal midaa laga raba ilaa waxaan ogsoonahay caa-isha radia allahu canha marka hore cumray soo xiratay markay kusoo dhowdahay beytka ayaa waxa weeyaan dhiiggii caadada u yimid uma suurtogelin marka inay inta dawaafto sacyi samaydo ay cumradii ka xalaal noqoto ayadoon weli daahir noqon ayaa waqtigii xajka oo maalinkii sideedaad oo xajka la xiranaya la gaaray markaas ayaa waxa weeyaan ay haddana xiratay xaj marka qaarin ay noqoto xaj iyo cumro ayaa iskugu xirnaa sidaas iyadoo ah ayaa haddana nabigu yidhi sala allahu caleyh wasalam dawaafkaagaas halkaas dawaaf ayaa xajka iyo cumrada kuugu filan halkaas markaa sariix waxaa ku cad waxa weeyaan qofka qaarinka ahe xaj iyo cumra u xiran tahay hal dawaaf iyo hal sacyiyaa laga rabaa hal sacyi iyo hal dawaafaa laga rabaa waana sida jumhuur ahlicilmi ay mareen imaam maalik imaam shaafici axmed bin xambal isxaaq ibn rahwey iyo keyrkood adilo badan oo sidaas tusaydaana weliba waa jirta adilo badan oo sidaas tusayda waa jirta qofka mutamaticah isaga oo inta cumro soo xirta dawaafa sacyi sameeya tinta jarta xalaal noqda hadhow xajkana dawaaf iyo waxaa laga rabaa sacyi marka qofkaas isaga waxaa laga rabaa laba dawaaf iyo laba sacyi maxaa yeel isku waqtiba maaha cumradu marka hore hormarina hal dawaaf iyo hal sacyiyay leeda hadhow xajkii markii la gaaro haddana hal dawaaf iyo hal sacyi samayna hal dawaaf waxaa loola jeedaa toddoba goor markii lagu soo wareego beytka ilahay hal dawaaf saasaa loola jeeda hal sacyina marka safa iyo marwo dhexdeeda waxa weyan hal toddoba goor qofka uu maro taasaa loola jeedaa wa can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana nabiya nabiga sala allahu calayhi wasalama lam yarmul ma ordin fi sabci toddobadii alladii toddobadii afaada uu dawaaf lifaadaha ku sameeyey fiihi toddobada dhexdooda rawaahu lkhamsatu shantiya wariyeen ila tirmidiya maahne wasaxahu lxaakim xaakimna wuu saxiix yeelay xadiidkan sheekh naasiduun albani raximahullah wuxuu ku saxiixiyey saxiix abi daawuudka saxiix abi daawuudka ayuu ku saxiixiyey marka xadiidkan wuxuu faa-iideynaa ramliga ama orodka dawaafka ugu horeeyo dawaafulquduumka unbaa qofka laga rabaa oo uu sunaya dawaafka ugu horeeyo qofku markuu xajka aado ama cumrada aado dawaafka ugu horeeyo uu tago waxaa laga rabaa saddexda wareega hore inuu ordaayo afarta wareeg oo dambena inuu socdo khalaas dawaafyada dambeu marka dawaafi doono xajka kuwaas lagama rabo orod marka dawaafyada dambe sida dawaafulifaadaha iyo dawaafka dawaafulwadaaca kuwaasu ma laha waxweyn orod marka cabdullahi bn cabaas wuxuu leeyahay nabiga sala allahu caleyh wasalama toddobadii oo dawaafilfaadaha waa toddobadii uu waxa weyan dawaafkii uu sameeyey wey maalinta tobnaad oo rugniga ah oo xajka dhanba rugniga u ah kaasu ma laha kaasu ma laha marka waa nuucaas weeyaan xadiiska dee horaan usoo ogaanay bukhaari iyo muslim nabiga sala allahu caleyh wasalam markii ugu horreeyey oo uu soo galay dawaafkii uu dawaafay kaas ayuu nabigu saddexdii hore orday wa can anasin radia allahu canhu ana nabiya nabiga sala allahu calayhi wasalama sallaa waa tukaday adduhra duhur iyo waalcasra casr iyo walmaqriba maqrib iyo walcishaa cisha huma raqada waa seexday raqdatan seexasho bilmuxasab meesha la yihahdo muxasab huma rakiba waa koray ilalbeyti beytkii intaa uu u koray fa daafa waa dawaafay bihi beytka dawaafkaasna dawaafulwadaaciye rawaahu lbukhaari ayaa xadiidkan wariyey xadiidkaas anas ibni maalik radia allahu tacaala canhu wuxuu ka hadlayaa maalinkii saddex iyo tobnaad ee xajku nabiga u dhammaaday meeshii uu maka ka degay anas ibni maalik kaasuu ka hadlaya ana nabiya sala allahu caleyh wasalam sallaa waa tukaday adduhura duhur walcasra casir walmaqriba maqrib walcishaa cishaa huma raqada waa sexday raqdatan bilmuxasab muxasab waa meel maka ka mid ah meeshaas laydhaha muxasab ayuu nabigu degay markaas seexday uma rakiba kadib waa koray ilal beyti beytku aaday fa daaf waa soo daafay bihi beytka rawaahu lbukhaariya xadiidka wariyey xadiidku marka macnaha loo soo aroori waxay tahay qofka markuu xajka u dhammaado meesha laydhaha muxasab waa meesha uu hadda masaajidka weyne malik cabdilcasiis uu ku yaalee meeshaas inuu dego ma sunnaa mase ma aha ilaa nabigu halkaasuu degaye sidaasuu xadiisku hadlaa culummada gobol waxay idhahdeen waa sunno sunno weeye waana sida ay khulafaa u raashidiin ku tageen afartoodaba iyo jumhuurul culamaa qofkay u fudaato waa sunno waxyaalahay u daliishadaanna waxaa ka mid a xadiis abu hurayra jira oo abu hurayra uu leeyahay nabigaa nagu yidhi sala allahu caley wasalam intaan mina joognoon xaj kuba dhammaan uu yidhi berri waxaan degaynaa bikhayfi bani kinaana waxa weya waana muxasabka meeshii reer bani kinaana ay iskula dhaarsadeen gaalnimada markii oo waxa weeyaan dacwadu ay bilowga aheyd oo maka la joogay ayaa gaaladu markay u tashayday meeshaas isku dhaarsadeen meeshaas isku dhaarsadeen quraysh iyo bani kinaana isku dhaarsatay oo ku ballamay macnaha waxayna ku ballameen inay waxa weeyaan go-doomiyaan reer bani haashim iyo banilmutalib oo aan gabdho laga guursan oon wax laga gadin ilaa ay nabiga soo dhiibaan ilaa ay nabiga soo dhiibaan meeshii saas heedaan berri degayna marka hadalkaas uu nabigu horey usii yidhi sala allahu caleyhi wasalam waxaa ka muuqata qasad uu ula qastayo meeshii loogu tashaday islaamka oo cadowgu ay makriga ugu maleegeen berri inuu dego taasuna waxay muujinaydaa cizada islaamka iyo in waxa weeyaan kufrigii dulloobay ayay muujinay marka qasad inuu udegaa ka muuqata mar hadday qasad inuu udega ka muuqatana inay sunno tahay ayaa daahir inay sunno tahay weeye laakiin hadda hadda qaabad u degta male magaaladii meesha waa laami iyo guri dabaqa iyo waxaasa laga wada dhiso meelaad ka degto hadda maba ka helayd maba ka helayd qofkii un markaas hotel meesha ku yilla awel marka hore kiraystay mooye si kale maba helyd wa can caaishata radia allahu canha anaha caaisho lam takun ma aysan ahayn tafcalu mid samayda daalika arrinkaas anaha caaisho lam takun maaysan ahayn tafcalu mid samayda dalika arrinkaas dalika arrinkaas waa maxay isagaa fasiray ey annusuula in la dego bilabdax abdax iyo muxasabna waa isku mid ma aysan degi jirin iyadu oo maxaa dhacay wa taquulu waxay dhihi jirtay inamaa wax kale maahana nasalahu waa u degay abdax rasuulullahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam liannahu abdax kaana wuxuu ahaa manzilan meel la dego manzilkaasoo asmaxa u fudayd badan likhuruuji nabiga bixitaankiisa sala allahu caleyh wasalam rawahu muslim weli waxay leedahay meeshaanu socodkiisay u habooneed oo hadhow markuu baxayo ayay meesha ugu haboon aheyd saas u degay marka qofkay dariiqu ta u haboon tahay hadda qof kalena iska dahay saasay leedahay ee ibaada ahaan nabigu uma degin ayadu sidaasay dhihi jirtay laakiin jumhuurtu sidaa kale ayay mareen sida khulafaa uraashidiin marka qofkay ufududaatay inuu dego qofka kalena hadde waxa weeyaan xajkii waxa weeyaan waa u dhamaystiran yahay alxamdu lilah wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal umira annaasu dadka waxaa laamray an yakuuna inuu ahaado aakhiru cahdihim waqtigooda ugu dambeeya bilbeyti beytka ilaa annahu dawaafkaas khufifa waa laga fududeeyey canilxaa'idi gabadha xaydka qabta muttafaqun calayh xadiidkan cabdulaahi ibni cabaas radia allahu canhumaa qaala wuxuu yidhi umira annaasu dadka waxaa la amray hadii qofka saxaabiga uu yidhahdo umira ama nuhiya uu yidhaahdo waa lahu xukmu lmarfuuca la yidhahda macnaheedu waxay tahay saxaabada aamirka wax amri jiray ama naahiga wax ka naahi jiray waa nabiga marka nabiga amray weeyaan sidaas weeye umira naasu dadka la amray an yakuuna inuu noqdo aakhiru cahdihim waqtigooda ugu dambeeya bilbeyti beytka inuu noqdo macnaheeda waxay tahay waxaa dadka la amray oo nabigu amray sala allahu calayhi wasalam qofka marka ugu dambayday maka uu ka safrayo xajku u dhammaado inuu dawaafulwadaac sameeyo dawaafulwadaacaasuna uu noqdo meesha ugu dambayda marka oo waxa weya magaalada inta darihiisa ka dhammaysto marka uu raba inuu dhaqaaqo waxa rabaa inta toddobada goor dawaafkaa sameeyo hore u baxo waxaa la diidaya inta dawaafkii samaysato inaad magaalada iska sii joogto oo tirahda dawaafkii waliga sameeyey dawaafkan waxaa la rabaa meesha kuugu dambayda marka inuu noqdo sidaas aa la rabaa waxay dhahdaan ahlucilmigu waxaan dhib lahayn wixii markaas iska daruuriya oo mathalan waad dawaaftay dadkii ku raacayay unbaad meel waxyar ku sugayda ama saadkeed hore usii gadatay adoo sii dhaqaaqaya taas oo kaleeto hadda waxaa dhacda haddee qofka xaajiga waxa weya shirkado ayaa dadka geeya iyagaa soo dhoofiya qofku khiyaar iskama lo gaari isaga iska wato badan ama khaasatan dadkan oo ka imaanaya duwalka kaleeto oo waxa weeyaan aan sacuudiga ahayn ka imaanaya waxa weeyaan shirkadaa keenaya dadku ayagu khiyaar ma laha waxaa laleeyahy waqti hebel imow waqtigaas marka ka hor inta soo dawaaftaad imaane sugidaas marka aad sugaydo intii laga dhaqaaqay waxaa dhacda inaad shan saac lix saac ka badanba aad sugto amaad gaariga saarnaato amaad meesha u fadhido intaas aad sugaydaa dhib male laakiin haddii inta soo dawaaf lagu yidhaahdo haddana ay arrintii waxa weeyaan baaqatoy dhacdo maanta soo dawaafta lagu yidhahdo maanta inaad baaqato ladhaha berriyu u dhacay khalaas berri dawaaf kalaa lagaa rabaa waxaa kaloo muhiima dawaafkaas waxaa lagaa rabaa marka inta xaj ku dhamaado aad maka ka tegaydo makaad ka tegaydaa laakiin dadka badankooda ma fahmaan waxay moodaan gobolkii aad adugu ka timi markaad u laabaydo ma ahan saas waa markaad maka ka safarto dad badan waxay sameyn marka xajku u dhamaado maka waa ka safraa juddu aada ama madiinatu rasuulilaahi aada ama meel kalu aada oo dalkii uu ka yimid aan ahayn wuxuu rabaa markuu hadhow danihiisa soo dhamaysta inta haddana soo laabto hadhow dawaafudaac samayna ma ahan deedkaas dawaafudaac dawaafudaaca marka kugu horeydood maka ka dhaqaaqayd wey ama juddo aad ama madiine aad ama meel kale aad kaasaad samaynaya haddaad markaas ka tagto waqtigiis waa kaa dhammaaday neef ayaa lagaa rabaa inaad iska bixido hadhow inkaad soo laabato lagaama rabo dawaaf kale maxaa yeelay dawaafulwadaac waxaa laga rabaa qof xaj u yimid waqtigiisuna waa marka inta xaj dhammaado ugu horeydaad maka ka safraydo idan haddaad inta tagto juddo aada soo laabato waqtigiis waa kaa dhamaad adiga adiga neefa waajib kuwa inaad markaa iska bixido ilaa laakin anahu shaniya khufifa waa la fududeeyey dawaafkii anahuda shaniga loo celi karaa amase waxaad leedahay ilaa anahu dawaafkii dawaafulwadaaca loo celina ilaa anahu dawaafkii khufifa waa laga fududeeyey can ilxaa'idi gabadha xaydka qabta muttafaqun caleyh kana waxay faa'ideynayaan gabadha haddii caada ku dhacdo oo xaydkii ku yimaado waxa weyan waa iska safrayda laakiin intay joogto hadday daahir noqoto iyadoon magaalada ka bixin waajib waxaa ku ah inay dawaafto waajibay ku ta waajibay ku ta marka laba caamaa tusayda inuu waajib yahay dawaafkaas dawaafun wadaaca ko umira naasu dadkaa la amray amarkuna wujuubu keena tan labaadna gabadhii xaa-idada aheed waxaa lamida gabadha umushaah waa laga fududeey fududayntu waxay keenayda arrinku inuu awal adkaayo waajib ahaa haduusan waajib ahaa lahayn macno mala yeelateen waa laga fududeeyey haddee nahyina waaba ku soo arooray oo nabiga sala allahu caleyh wasalam waxaa ka sugan inuu yidhi xadiiska saxixulmuslimka laa yanfir axadun xataa yakuuna aakhiru cahdi bilbeyt yuusan bixin qof ilaa waqtiga ugu dambeeya uu beytka noqdo macnaha beytka uu dawaafo dawaafulwadaaca xajka iskale cumradu shaqo kuma leh ibnu rushdi ijmaacu ku soo raray inaan waxa weeyaan cumradu aysan lahayn dawaafulwadaac dawaafulwadaac male xajka iskaleh waana qofkii baxayo safraya qofkii aan safrayna joogaya asaga lagama rabo dawaafudaac oo magaalada iska deganaanaya ama awalba magaalada deganaa wa can ibni zubayr cabdillaahi bni zubayr radia allahu canhuma qaal qaala rasuulullaahi sala allahu caleyhi wasalam salaatun salaad salaadaasoo fii masjidi masjidkayga dhexdiisa hatay haadaa oo kan ah afdalu ayaa ka fadli badan min alfi salaatin kun salaadood oo fii maa siwaa wixii kasoo haray ahaatay ila almasjid alxaraam masjidulxaraamka maahan wa salaatun salaad salaadaasoo fi lmasjid alxaraam masjidulxaraamka dhexdiisa ahaatay afdal waxay ka fadli badan tahay min salaatin salaad salaadaasoo fii masjidii masjidkayga ahaatay haadaa oo kan ah bimiati salaatin boqol salaadood rawaahu axmeda weriye wasaxib ibnu xibaan ayaa saxiix yeelay xadiidka cabdullaahi ibnu zubayra wariyey cabdullaahi ibnu zubayr kunyadiisa abubakar ama abu khubayb aa la yidhahdaa magaciisa waa cabdullaahi ibnu zubayr ibnu cawaam alasadi alqurashi marka waxaa dhalay zubayr ibnu cawaam oo casharatu lmubashiriina biljanna ka mid a hooyadiisna waa asmaa binti abibakar sidiiq oo caaisha habaryar u ah sanadii ugu horeyday oo hijriyada ayuu dhashay markuu dhashaa hooyadiis u geyday nabiga sala allahu caley wasalam nabigu korkiisuu saaray timiruu u yeeray wuu calaliyey nabigu timirtii markuu gowska ku burburiyey ayuu candhuuftii afka u saaray wixii ugu horreeyey xalooshiisa galaa waa candhuuftii nabi maxamed sala allahu caleyh wasalam nabigu waa u duceeyey geesiyaalkii saxaabada mid ka mid a ayuu ahaa khilaafada ayuu qabtay aada u salaad badna oo una soom badna marka waxaa beeca lagula galay khilaafada lixdan iyo afar hijriyadu markay ahayd oo u dhintay yaziid ibnu mucaawiya kadib xajaaj ibnu yuusuf ayaa dilo maka ku dilay bisha jumaad uluula markay toddobaatan iyo saddex hijriyadu ahayd dagaal dheer oo dhex maray ka gadaal ayuu dilay xadiidkan cabdullahi ibnu zubayr wuxuu yihi rasuulku wuxuu yihi sala allahu caleyh wasalam salaatun fii masjidii haada salaad oo masaajidkaygan dhexdiisa ahaatay masaajidka nabiga uu shaara waa masaajidka madiine ku yaala nabiga uu dhisay sala allahu caley wasalam masjidu rasuulilahi kaas weeye salaad masaajidkaas lagu tukado afdal waxay ka fadli badan tahay min alfi salaatin kun salaadood fii maa siwaahu oo meel kasoo hartay lagu tukado ila masjid alxaraam maaha kun salaadood oo masjidulxaraamka masjidulxaraam waa masjidka kacbada ku dhex taalo oo maka masaajidkaas ma ahane masaajida kale caalamka ku taalla salaadaha lagu tukaday kun gooray ka fadli badanta salaada masaajidka nabiga lagu tukaday sala allahu caleyh wasalam masaajidkaas nabigana waxay yidhahdeen ahlucilmigu qeybtii horeo nabigu dhisay iyo qeybta dambe oo la waasiciyo oo cumar waasiciyey iyo a'imadii ka dambeeyey waa isku mid inay isku mid tahayna waxyaalaha ugu waaweyn oo lagu garan karo waxaa ka mid a dhanka qiblada ayuu u waasiciyey cumar isagaana imaam muslimiinta u ahaa halkaasuna ku tukan jira saxaabaduna safafkaas hore saasay ugu tukan jireen lagama hayo iyagoo yidhi war qaybtii nabigu ku tukan jiray ajar ku egaya xagga noo dhiga iyagoo og in ajarkaasu meeshaas ku kooban yahay in halkaas kuma tukadeen taas ayaa kamid a waxyaalaha la tusay wa salaatun salaad salaadaas oo fi lmasjidi alxaraam masjidulxaraamka ahaatay masjidulxaraamka masjidka maka ee kacbadu ku dhex taallo afdalu salaadaas waxay ka fadli badan tahay min afdalu waxay ka fadli badan tahay salaadaasoo min salaatin salaad salaadaasoo fii masjidi masjidkayga dhexdiisa ahaatay haada oo kan ah masaajidkan nabiga ee madiine salaad ahaatay way ka fadli badan tahay bimiati salaatin boqol salaadood ka fadli badanta marka haddii qofku ku tukado hal salaad waxa weeyaan masjidka xaramka ee kacbadu ku dhex taallo salaadaas waxay ka fadli badan tahay boqol salaadood oo masaajidka nabiga lagu tukaday marka haddii la yidhi masaajidka nabiga boqol salaadood lagu tukaday imisay ka fadli badan tahay marka masaajida kale boqol kun wey ilaa salaad masaajidka nabiga kun salaadood ka fadli badneed boqol kun oo salaadood oo masaajid kale lagu tukaday waxaa ka fadli badan salaada lagu tukaday masjidka xaramka oo kacbadu ku taalo marka taas fadliga weyn ee meeshaas yaalla ayay kutusaydaa qof ayaan daran wey qof inta meeshaas ilaahay geeyey aan ka faa'iidaysan fursaddaas konton sano salaadii aad tukayda way ka badanta hal duhur haddaad ku tukato konton marka la xisaabiyo konton way ka badanta konton sano intaad salaad tukayda halka salaadaa ka badan hal duhur ama hal casr idan haddii ilaahay ku geeyo meeshaas waa laga faa'iidaystaa oo waa inaad salaado badan ku tukato ayaa la ysku dayaa waa fursad qaali ah ahlucilmigu waxay isweydiiyaan waxa weeyaan masjidulxaraam haddii la yidhi ma midka kacbadu ku dhex taalla kaliyaha mase masaajida maka ku taallo xaramka oo dhan waa isku mid waa masala khilaafiya a'imo badan ayaa mareen inay masaajida xaramka ku taallo dhan ajarkaas laga helayo masaajida xaramka ku taallo oo dhan in ajarkaas laga helayo a'imo badan ayaa mareen a'imadaas waxaa ka mid a imaam nawowi raximahullah waxaa ka mid a calaamatu ibnulqayim waxaa ka mid a sheekh cabdilcasiis ibnu baas iyo aimo kale oo qeyrkooda aimana waxay idhahdeen maya midka kacbadu ku dhex taallay ku koobaynta ajarkaas sida waxa weeyaan uu doortay muxibu dabari sheekh maxamed saalix uthaymiin iyo qeyrkoodba calaa kulli xaal waa masale khilaafiya laakiin sida daahirka wallahu aclam waxay u eg tahay in xaramka oo dhan masaajida ku taalla ajarkaas laga helay waxyaalaha ugu cadaanta badan oo loo dariishada waxaa ka mid a nabiga sala allahu caleyh wasalam xudaybiya sanadii lixaad markii laga celiy xaramka waqtiga salaada markii la gaaro nabiga sala allahu caley wasalam salaada wuxuu ku tukan jiray xaramku la soo aadi jiray mana ahan masaajidka xaramka waa dee dhul aadba uga fogba laakiin xuduudda xaramku soo geli jira halkaasuu ku tukan jiray banaankuna deganaa laakiin waqtigii uu deganaa muxasab oo xaramka dhexdiisa uu deganaa masaajidka salaada lama aadi jirin ee muxasabu iskaga tukanaya sida xadiidkii hadda aan soo marnay nabigu inuu ku tukaday duhur iyo casir iyo waxa weya maqrib iyo cisho iskana seexday marka haddii boqol kun oo salaadood salaad la ajrigu ay seegaydana nabigu halkaas kuma tukadeen ee wuu aadi lahaa marka sida daahirka masaajida xaramka o dhan ajarkan waa laga hela baab lfawaati wlixsaar haadaa kanu baabulfawaati tegitaanka qofka uu xajku ka tago iyo walixsaari celinta laga celiyo baabkii ka hadlayo wey baabkan wuxuu ka hadlaa qofkii xajku ka tago ama loo celiyo xajka marka qofka waa ka tegi kara oo haddii carafa ka tagto khalaas xajkii qofka waa ka tegi laakiin cumro qofka kama tegi karto maxaa yeele iyadoo waqti maleh maleh laakiin qofka haddii habeenka tobnaad ee waxa wey bisha dilxija subaxdii haddii la gaaro waagu beriyo waqtigii carafa waa dhammaaday xaj aan carafa lahayna ma dhacayo ma ansaxayo marka qofku xaj waa ka tegi karaa laakiin cumrada kama tegi karo ilaa in qofka un laga celiyo loo diido iska joogo maahane laakiin waqti taga male iyadoo sanadoo dhan waa waqtigeedii can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal qad uxsira rasuululahi rasuulka alla waa la celiyey sala allahu caleyh wasalam fa xalaqa waa xirtay wa jaamaca nisaa-u dumarkiisiina waa u galmooday wa naxara hadyo hadyigiisiina waa qalay xataa tamara ilaa uu cumraystay caaman qaabilan sanadii soo socotay rawaahu lbukhaariy xadiiska wariyey xadiidkan wuxuu caddaynaa qofkii loo diido oo laga celiyo cumrada wuxuu samaynayo nabiga sala allahu caleyhi wasalam sanadii lixaad markuu u baxay cumrada isaga iyo saxaabadiisa waa loo diido gaaladii u diideen inuu galo beydka alle nabiga sala allahu calay wasalam wuxuu gowracay hadyigii uu waday kadibna tintuu xiiray kadibna wuu xalaal noqo saasayna u kala horreeyeen oo gowraca ugu horeeya kadibna tintaa la xiiraa markaas kadib ayaa waxa weeyaan qofku uu xalaal noqona waana sida qur-aanku u amray oo ah wa atimu alxaja waalcumrata lilah fa in uxsirtum fama staysara min alhadyi walaa taxliquu ru'uusakum xataa yabluga alhadyu maxila ilah wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala xajkii cumrada dhammaystira haddii laydin celiyo marka oo cadow idinka celiyo famastaysara fa calaykum dushiina waxaa ahaaday mastaysara min alhadyi wixii inin fududu hadyi ugu yaraan neef ariya ugu yaraan neef ariya amase toddoba qof hal neefoo geela isla qalaysa ama toddoba qofaa neef lo-a isla qaraysa marka ugu yaraan neef ariya wey marka intaasaa waajib qofku ah waxaana horeeya hadyi oo la gowraco kadibaa tinta la xira markaasaa la xalaal noqona qofkii marka la celiyo oo cumro ah ama xaj ah sidaasuu yeelaya waxay ku soo aroortay marka waxa weeyaan aayadda waxay ahayd oo arrintu ay dhacday oo aayaddan warkay soo degtay waa cumradii sanadii lixaad nabiga laga celiyay sala allahu caley wasalam culummadu waxay idhahdeen xajkana waa la mido wax farqiga uma dhexeeyo oo cadamulfaariq ayaa lagu haleeshiinaya marka qofkii xaj laga celiyo isagoo u socda ama cumro laga celiyo sidaas ayaa ku waajiba culammadu waa ku ijmaaceen qofka hadduu hadyi wado inuu hadyiga gowraco laakiin hadduusan hadyi wadin ma soo gadaa ma raadinaa jumhuurtu waxay mareen ha waa laga rabaa maxaa aayad waa saas fa in uxsirtum haddii laynin celiyo famastaysara fa calaykum dushina waxaa ahday mastaysara min alhadyi wixii nin fudud oo hadyi ah fa calaykum mastaysara waa saas wey culamada gobol dhahayna way jiraan qofkii wada unbaa laga rabaa qof kale lagama rabo laakiin jumhuurtu qowrka hore mareen aayaddana ma aysan kala qaadin qof wada iyo qof kale ma aysan kala qaadin ma aysan kala qaadin marka waa nuucaas waa nuucaas ma soo qallaynaa xajkaas ama cumradaas loo diiday haddii xaj waajiba u ahaa ama cumro waajiba waa soo qallaynaa haddii kale inuu qalleeya waajib kuma ahan hadduu rabana waa qallayna hadduu rabana waa iska dayna wa can caaishata radia allahu canha qaalat caaisha waxay tihi dakhala nabiyu nabigaa usoo galay sala allahu caleyh wasalam calaa dubaacata binti zubayr ibni cabdilmudalib radia allahu canha dubaaca binti zubayr ibni cabdilmudalib radia allahu canha gabadhaas ayaa nabigu usoo galay sala allahu caleyh wasalam waxa weeyaan zubayr ibni cabdilmudalib ayaa dhalay waxa weeyaan waa nabiga adeerkiisa dhalay nabiga adeerkiis ayaa dhalay oo zubayr ibnu cabdilmudalib waa nabiga adeerkiis ilaa nabiga abis cabdullahi ibn cabdilmudalib aa la yidhahay marka nabiga in adeertiis weeye gabadhaasaa nabigu usoo galay sala allahu alay wasalam gabadhaa waxaa guursaday miqdaad ibnu lswad waxay u dhashay cabdullaahi wiil layra iyo gabar layra kariima labadaas ayay u dhashay labadaas ayay u dhashay marka dubaacaw nabigu usoo galay fa qaalad waxay tidhi yaa rasuulallahi rasuulka ilaahayow innii aniga uriidu lxaja xajan rabaa wa ana aniga shaakiyatun waana xanuunsana aniga xajan rabaa waana xanuunsanaya xanuunan dareemaya fa qaala nabiyu nabigu wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam xujii xaji washtaridii shardiso wuxuu yidhi xaji shardina xiro oo waxaad shardi ku xirataa anna maxillii meeshaan ku xalaal noqonaa xaysu xabastanii waa meeshaad igu celido muttafaqun caleyh waxaad tidhahdaa ilaahayow anuu meeshaad igu celid aan ku xalaal noqona xadiidkan wuxuu faa-iideynaa qofka haddii uu yidhaahdo waxa weeyaan marka uu xiranayo xajka ama cumrada ilaahayow haddii wax iceliyaan meeshaas laygu celiyaan ku xalaal noqona fa in xabasanii xaabisun fa maxillii xaysu xabastanii hadduu sidaas yidhaahdo qofkaas haddii wax celiyaan khalaas waxa weeya meeshaasu ku xalaal noqona hadiye lagama rabo wax kale lagama rabo oo iska tega hadduusan laakiin awal saas soo dhihin waxa weeyaan waa la kala qaadaa waa la kala qaadaa waxaa loo kala qaadaa haddii waxa celiyay cadow yihiinna hadiyu gowraca tintu xidhana waa xalaal noqona waa laabana haddii waxa celiyey xanuun yihiinna waa isdaweyna mana xalaal noqonaayo ilaa uu taraysto ka cumraysto ama uu ka xajiyo haddii xajkii ka tegayna cumray uu cumraysto marka waa noocaas marka faa-iidada shardigaanu leeyahy waxay tahay haddii aad tidhaahdo marka hore sidaas hadhow markaad xanuunsato waa iska xalaal noqon xataa hadi lagaama rabo laakiin haddaadan sidaas dhihin haddii cadow ku celiyana hadyana waa lagaa rabaa tintana waad xiirin haddii xanuun ku celiyana maba xalaal noqoydida waa inaad isdaweydo adoo muxrim ah kadibna aad camalkii gudato haddaba qof walba oo xaj xirana ama cumro xirana ma sunna inuu sidaas yidhaahdo culummadu waa isku khilaafeen in badan oo saxaabada ka mid ah waa aimada kale ka mid ah cilmiga kale sida shaafici iyo axmed iyo ibnulxasmi iyo keyrkood waxay dhahdeen waa sunna maxaa yeele qof ummadda ka mid a nabigu wuxuu ku yidhahdo ummaddoona wax soo yidhi lamidta haddaan markaas wax khusuusiyo gaara aysan ku soo aroorin culamada gabalna waxay dhahdeen maya sunno maba ahan waa qowlka maalik iyo abu xaniifa iyo keyrkood culamada gabalna waa kala qaadeen waxay dhahdeen qofkii sidii dubaaca binti zubayr oo kaleeto xanuunsan waa sunno qofkii aan xanuunsanaynna sunno ma ah macnaha qofkii dareemaya culays qofkii culays dareemaya oo ka cabsanaya ama cadow ama xanuun oo isla inaad xajka dhamaystira weyda ama cumrada sidii dubaaca binti zubayr qofkaas sunna u yahy qofka kalena sunno uma ahan qowlkaas waxa weeyaan waa qowlka xadiiska daahirkiisa uu eeg a'imada gabalna qowlkaasay doorteen sida alcalaamatu taqyudiin abulcabaas ibnu taymiya oo kaleeto qowlkaasu doortay sababto a nabiga sala allahu calay wasalam afar gooru cumraystay marna waa xajiyey hal mar ma shardisan marka waxay leeyihiin culummadaas dooratay qowlkaas haddii ay sunno ahaaleed nabiga mar samay lah ama saxaabadu si guud u amri lah laakiin gabadhan oo xanuunsaneed ayuu nabigu amray idan marka qofka loo sunneeya waa qofkii cabsanayo isleh amad xajka ama cumrada dhamaystira weyda qof kale looma sunneeyo daahirka xadiidku sidaasuu eegyahay wa can cikrima can ilxajaaj ibni camrin alansaariy radia allahu canhu qaal qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu caleyh wasalam man kusira qofkii la jebiyo ow caraja ama qofkii dhutiya waa qofkii hitiyo inta xoogaa lugaha cudur uga yimaad faqad xalla waa xalaal noqday wa calayhi korkiisa waxaa ada alxaju xaj min qaabilin sanada soo socota qaala cikrima cikrima wuxuu yidhi mawla bnu cabaas fa sa'altu waan weydiiyey ibnu cabaas iyo wa abaa hurayra can dalika arrinkaasaan weydiiyey uu sheegay xajaaj ibnu camr alansaari faqaala labadood waxay hahdeen sadaqa rumuu sheegay xajaaj ibnu camr rawaahu lkhamsatu shantii awalin wa xasanu tirmidi tirmidi ayaa saxiix yeelay sheekh nasrudiin albanina saxiix ayuu xadiiska ka dhigay xadiidka taabiciga wariyey waa cikrima kunyadiisa waxaa la ihahdaa abu cabdillaah waa mawla ibni cabaas adoon wuxuu ahaa uu iska lahaa cabdullahi ibni cabaas asalkiisu barbar ayuu ka yimid barbar waa algeria waddanka la yidhaahdo waxa weya qabaailka dega qeyb ka mida wey fuqahadii maka ee taabiciyaalka ayuu ka mid ahaa cabdullahi ibni cabaas iyo abu hureyre iyo abi saciid alkhudri iyo caaisha iyo keyrkood oo saxaabada ayuu cilmiga ka xambaaray fiqa ayuu ahaa habti ah caalim ah aada weliba tafsiirka caalim ugu ah kadib wiil u dhalay cabdullahi ibni cabaas ayaa gaday cabdullahi ibni cabaas wiiluu dhalay ayaa gaday oo la dhihi jira cali ibnu cabdillahi ibnu cabaas ayaa gaday wuxuuna ka gatay khaalid ibnu yaziid ibnu mucaawiya afar kun oo dirham afar kun oo dinaaru ka siistay markaasuu cikrima ku yidhi wallaahi khayr ma aadan qaadan sababtoo cilmiga aabbaha wey waxaad gaday anugu ilaa cilmiga aabbahan xambaarsanayo markaasuu ninkii uu ka gaday ula hadlu yidhi war ii soo celi waa u celiyey waana uu xorey wuxuu dhintay boqol iyo shan hijiriyadu markay ahayd marka cikrima wuxuu ka wariyey xajaaj ibni camr alansaari radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayhi wasalam man kusira qofkii la jebiyo meel un ka jaba isagoo xaj u xiranya ama cumro ow caraja ama jiisooba dhutiya waa qofkii waxaweyn waa hibtinayaho waxbaa soo gaaray caraja a la yidhahdaa qofka marka hore isagoo caafimaad ka qaba haddii inta dhibaato asiibto uu markaas hitiyo haddii uu marka horeto jiisnimada u dhashay ilaahay ku abuurayna carija oo facilaha la yidhaahdaa marka qofkii jaba oo la jabiyo amase dhutiya faqad xalla wuu xalaal noqday xadiis waxaad moodaa qofku haddiiba cudur ku yimaado horey inuu ka xalaal noqonayo horey inuu ka xalaal noqonayo wa calayhi korkiisa waxaaday alxaju xaj min qaabilin sanad soo socota inuu xajiyo xadiidka marka ahlucilmiga waxay ku xambaareen waxay yidhaahdeen waa qofkii shardista sida imaamulbaqawi oo kaleeto iyo aimo kaleba waxay yidhahdeen waa qofkii shardista weeya qofkii shardista weeya hadduusan shardisan maya marka imaamu baqawi oo kaleeto iyo imaamu nawowi raximah llahu tacaala iyo sidaasay yidhaahdeen waa qofkii shardista ama qofkii aan shardisan waxa weeyaan ma xalaal noqonayo sababtoo ah hadduu iska xalaal noqonayo dubaaca binti zubayr nabigu shardisan ma dhihin ila maxay shardisadii faa'ideynaya marka waa in xadiiska mutlaqa ah iyo midka muqayadka laysku xambaaro waa laysku xambaaro oo laysku fasiro axaadiistii marka qofkii awal shardistay weeye qofkaan shardisan maya xajkana waa laga rabaa haddii uu xaj waajiba ku ahaa haddii kaleeto waxba lagama rabo waxba lagama rabo waxyaalaha qofka markay celiyaanna labaan u kala qaado xajka ka celiya cumrada haddii uu cadow yahay waa sheegnay hadiyaa laga rabaa sida qur-aanku sheegay tintana wuu jaran kadibna wuu xalaal noqon hadduu xanuun yahay waxa u diiday xajka uu la dhammaystira waayey waa in la daweeyo marnaba xalaal noqon maayo ilaa qofkii shardistay maahan cabdullahi ibn cabaas sidaasuu yidhi laa xasra ilaa min caduwin uu yidhi cabdullahi ibni cabaas cabdullaahi ibni cumar oo kale sidoo kale laga wariyey marka qowlkaas waa qowlka ay ku tageen aar saxaaba aktharu saxaaba sida cabdullahi bni cumar cabdullahi bni cabaas anas ibni malik cabdullahi bni zubayr iyo keyrkood waa qowlka ay ku tageen imaam malik imaam shaafici axmed maxambal iyo keyrkood marka qofka xanuun hadduu xanuunsado marna xalaal noqoma hadduusan awal shardisan wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu wasalam wbaaraka cala nabiyina muxamed